madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirada arrimaha dibadda ee kenya iyo ethoobiya ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu dahfurayay baarlamaanka kumeel gaarka ee jubba oo dhowaan lasoo magacaabay baarlamaanka ayaa maamulka jubba ayaa ka kooban toddobaatan iyo shan xubnood waxaana jirta cabasho badan oo qaar kamida beelaha goboladaasi ay ka muujiyeen qaabka loo soo xulay haddaba furitaankii baarlamaanka iyo hadal madaxweynaha soomaaliya iyo kismaayo ka jeediyay ayaa zahre ciidla nuur waxay ka wareysatay daa-uud aweys jaamac afhayeenka madaxweynaha soomaaliya
waad mahadsantahay sahra socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan amiinka magaalada kismaayo waxa uu la xiriiray daafurka amaba calamasaarka rasmiga ee baarlamanka maamulka meelgaarka jubba uu yeelanayo dhawaan lasoo dhamaystiray munaasabada munaasabadaha maalinka xildhibaanada iyo gudoonkooda hore ay u dhacay tan waxa uu ahaa calamasaarka rasmiga ah amaba in daafur rasmiga loo sameeyo baarlamanka madaxweynaha maalkaasi waxaa lagu sharfay in uu khudbad ku jeediyo oo uu la hadlay shacabkayaalkaasi isugu yimid iyo xubnihii baarlamanka cusub loo soo xulay inta khudbadda madaxweynaha maxaa kamid ahaa ama ay si toosa uga hadlaysay madaxweynaha dhinacyo badan ayuu kaabtay waxa uu diiradda saarayay in dulqaad badan la muujiyo in la sameeyo difrisiin oo difrisiinta aysan noqon mid jeegsata waxaa kale uu ka hadlaya madaxweynaha kabasooyin dadka qaarkood ay jeedinayan ku saabsan qaabka loo soo dhixay baarlamanka jubba oo uu sheegay in baarlamanka jubba hawsha ugu horeysa ee laga fadhiyo marka laga soo tago kaladeginta ay tahay inay difrisiinta halkaa kasii wadaan islamarkaana qolyaha kabashooyinka wada ay la kulmaan oo markaasi la faali geliyo amaba ay qancin loo sameeyo dadka weli wax qabanaya si difrisiinta ay noqoto mid dhamaystiran hay-adaha dawliga la dhisayo in ay noqdaan kuwo si habsami leh u shaqeeya oo aanay midmida ku jirin difrisiintuna ay sii socoto yaa kale iyaguna kasoo qayb galay waxaana maqalay in waftiyo ka socda kenya iyo etoobiya iyaguna ay yimaadeen munaasibada wufuud kale caalamiyana way joogeen waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya wasiirada arrimaha dibadda ee kenya wakiilo ka socday qaramada midoobay urur goboleedka ijaaj iyo ururka midooda africa intaba waa ku sugnaayeen qaarkoodna halkaasi khudbado ayay ka jeediyeen iyagoo markaasi dhiiri gelinaya hambaliyana u jiriya baarlamanka cusub ee loo sameeya baarlamanka magaarka jubba waan gartay markaas socdaalka madaxweynaha maanta ayuu tegay magaalada kismaayo isla maantana miyuu ka noqonaya madaxweynuhu mise wuu ku sugnaanayaa magaalada kismaayo madaxweynaha weli kismaayo uu ku sugan yahay halkaas ayuu weli wadahadalo kula leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada marka weli ayuu kismaayo ay ku sugan yahay madaxweynaha waan gartay marka bal ka waran guud ahaan amniga iyo magaalada xaaladeeda halgeeda intaan arkeena aad bay u wanaagsaneyn laga soo bilaabo garoonka ilaa iyo xarumihi degmay intiba amaanka aad ayaa loo sugayay xaaladuna aad ay runtii u wanaagsaneyd
kaasi waxa uu ahaa daa-uud aweys afhayeenka madaxweynaha soomaaliya oo u waramayay sahre ciidla nuur